haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti ka soo dirtay wariyaha v o a sagal siciid faarax
dalka jabuuti waxa uu ka mid yahay wadamada geeska afrika ee uu ku dhacay caabuqa coronavirus tirada dadka ugu badan ilaa iyo hadda dadka uu ku dhacay dalka jabuuti cudurkaasi waxa ay ku dhow yihiin afar kun oo qof waxaa ka bogsootay sidoo kale in ku dhow laba kun wasaaradda caafimaadku waxay baaritaano ku samaysay in ku dhow soddon iyo saddex kun oo qof ilaa iyo hadda dadka u dhintay caabuqa coronavirus jabuuti waxa ay ka yaryihiin soddon qof waana taasta keentay in dalka jabuuti lagu ammaano qaabka ay u martay ka hortaga caabuqa coronavirus maadaama dadka la baarayay inta uuna soo ridan xanuunkaasi midowda afrika qaybteeda caafimaadka gaar ahaana qaybta u qaabilsan cudurrada faafa hay-adda caafimaadka adduunka iyo qaramada midoobay ayaa dowladda jabuuti ku ammaantay sida wanaagsan ee ay hawshaasi u qabatay toddobaadkana waxaynu ku faaqidaynaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka dalka jabuuti iyo qaabkii uu u wajahay la dagaalanka caabuqa coronavirus qofkii ugu horreeyey ee dalka jabuuti laga helo xanuunkaasi waxa uu ahaa askari u dhashay dalka sbain balse sheekadu waxaa isbedeshay markii laba qof oo muwaadiniin reer jabuutiya laga helay caabuqa coronavirus madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele markiiba waxa uu soo saaray go-aana degdega waxaana ka mid ahaa khudbadihii madaxweynuhu uu dadka u jeediyey wuu nagu soo durkayaa dharaartii horena waa sheegnay maantana waan ku celinaynaa maca alasaf ashadiid kolka waxaa dee waad garanaysaanoo qof qaba cudurkaasi reerkiisa hareerihiisa asxaabtiisa intaba u gaadhsiinaya maalin qudhahaatay inuu labaatan iyo soddon wax ka badan u tabin karaya dhibaataduna halka ay ka socoto halkaas wey waxa aan qaadnay tallaabooyin si aan u badbaadinno dadkeenna tallaabooyinkaasi waa nagii iskuulladii xidhnay waa nagii masaajidda nidhi ha layska ilaaliyo waa nagii nidhi socsocodka ha la joojiyo waxaase muuqata inay dadkeenni weli aanay dareemayn ama aanay moodaynin waxani wax halis ay moodayn wadano badani sida ay yani ilaa ay bandow keenaan way ka joogsani waayey baalkii socodkiisii oo dadkii oo dhan wuu ku fidaya anagu markaasi inaan hurudno oo aan dayalsanon maaha mas-uuliyadeyduna aniga waxa weeyaan in aan dadka aan ku khasbo haddii loo baahdo in ay cudurkaasi aan iska wada ilaalino dadku isku dhex nool yahay waddanku waddan yar weeyaan dhibaatooyin fara badan fara badan ayaan ka baqaynaa walka waxaan haddana garanay iminka inaan dawladda shaqaalaheyga aan fasaxno kolka laga reebo qolada biyaha ka shaqaysa kuwa kooraanka ka shaqeeya kuwa boorka ka shaqeeya kuwa booliiska ah iyo armeyga ah iyo caafimaadka intaas maxaa la yidhahdaaye ragga cashuuraadka ee duwaanka ah intaa maahina inta kale oo dhani inay fadhido guryahooga dadka oo dhanina waxaan jecelnahay intaa maahine inaanay guryahooga ku ekaadaan oo socod iyo waxaas la joojiyo wax daruuri ah mooyaane ha la joojiya baan leenahay waan ku celinayaa mar labaad guryihiina ku ekaada socsocodka daaya allahuma inii balaqt wasalaamu calaykum waraxmat ullah doctor meecaad naasir maxamed waa dhakhtarka labaad ee dalka jabuuti ku takhasusay cudurrada faafa waxa uuna barnaamijka falanqaynta uga warramay hawshii ay soo qabteen
marka jabuuti qaraaro ad adag baan qaadanay madaxweynuhu arrintan gacan adag buu ku qaaday intayna soo gelin bahashu waa laga sii hordhacay caafimaadkuna waxaa weeye ka hortagaa dhaanta daweysta doon jabuuti ka hortag adag bay samaysay madaxweynuhu wuxuu dee sameeyey shaqo aad iyo aad u adag oo dhegeley badan buu sameeyey leedahay dhegeleyda ugu horeysa waxaa weeye dad komisyon buu dhigay ra-iisul wasaaraha uu ka madax yahay iyo wasiiro kale guddigaana waa la shireeyey dadkii caafimaadka laisku wada yeeray aan ka mid ahaa buuggii baan qornay intaa waktigaa oo dhan welinama soo gelin annaga
marka markaad maqasheen inuu soo gaaray afrika meelo ka mid a guddi baa la sameeyey waxaad qorteen qaabkii aada howlgeli lahaydeen waxaas oo dhan baa la qoray dakhaatiiradiiba dee kolba telefison iyo raadiyo ka hadlayey ee oran jiray inay wax kasta dhici karayaan markii maalintii ugu horreysay qofkii ugu horreeyey waa mid ajnebi ay ku dhacdo militeer u ahaa oo span ka yimid spanish buu ahaa dee maanta dee caddeeyeen dee inay dadkeenu wax kasta ay qaban karayaan dakhaatiirkeenii baa sameeyey bashabaarka madaxweynuhu markaa dhegayaal badan dhegley badan buu soo saaray horta wuxuu soo saaray kees ee dadku dee lacagtay ku shubaan si shaqadu su fiican u socoto u habayso nin walba shaqadiisuu qabanaya horta xaragada badanna ma jirin qayb qayb bay u kala qaybsanaysay qaybtii dadka daweynaysay qaybta dadka baarbaaraysay qaybtii dabagelayay dee dabagargelay kii ku dhacay ayuu la fadhiyey ayuu ahaa iyo qaybna sheebaara qaybdhi siyaasadda doo dhan wada xukumaysana way jirtaa qof quraabaan wada noqonaheed sheebaar badan baa dadku u sameynay sheebaarku wuxuu tarayaa saa loo kala garto ayuu le kee laya aan lahayn ka calaamaad le iyo ka calaamaad lahayn dawadii waanu sameynay dawadii dee waxaan aragnay dee dadkii wada lahaa boqolkiiba sagaashan de maanta waxay ahaayeen dad bilaa calaamaada ama calaamaada yar yar ay lahaayeen kuwaana waa waa ka dawaandaweynna way iska bogsanayeen jabuuti waxay gaadhaheed bishii afraadee sagaal iyo labaatankeygii waxaan ka gaarnay inay dadkii bogsado ee ka bataan dadkii cudurka lahaa
qalabka markay noqoto wasaaradda caafimaadku ama dhakhaatiirtiinu qalabyadan lagu baaro cudurada faafoo kale marka hore inayna ku filan ma haysteen mise dib baa laga dalbay bilowgii qalab lagu bilaabo de waa haysanay intii kalena wax kale wayna soo gaareen intan xoojisade qalab maanta haddaad dee wax yar haysatuu kaa xumaadaan dhibaataa imanaysa qalab kalaa la dalbaday lasoo qaaday ee showbaadhka lagu wado shaqaduna de waataa dee iska socoto de sidoo kale dagtarka waxa aan weydiiyey bal dareenkooda bahda caafimaadka maadaama lagu ammaanay hawsha ay qabteen waxa uuna iigu jawaabay dareenkeena horta dee maantaa la gartay un waxaan ahaynba de weligeenba de anagu saan baan u ficneen maanta ma cudurkana ma jabuuti de waa iska ficneen de bilow maanta unbaa nala arkaan umaleen weligii ficneen waxaa weye dareenkeena aad iyo aad haddaan nala aqoonsada way fiican tahay lanno hay-adahan caalamiga ee omesta de waxay tirayba horta sheebaarka dibadaha loo diri doonaa waxaan tusanay inaanaku samayn karna de marka waxay iraahdeen buugan de qaraarada lagu shaqeynayo waxaan dad baan noos diro nii qora annagaas ka qorno waan tusnay oo wax dee ree jabuuti dad maanta abuurmay maheene waa dad raggan qoray iyo raggan sheebaarka sime waa dad iska jireen nalama arkeen maanta wayna arkeen de runtii baa soo baxday ree jabuuti way jiraan de haddaan haddaanan yarxaa dib u noqdo tacliinta xilligaan dhiganayo ree jabuuti maanta oo dhan hadday dhegeysanayaan iskoolada xilligaan dhiganano ree jabuuti uma dambeeyaan de haddaan ajnabiyaasha la wada dhigan hadda haddaan yar xasuusano iskool kaste ree jabuuti kaalin fiican mar kaste dee tobanka ugu horeysa mid ree jabuuti aad ka dhexeelay marka ree jabuuti oo dad dee aad iyo aad u furfurcoon oo laba bilood oo bandow ah baaritaanana ay socdeen toddobiyo tobankii bishii may ayay dowladda jabuuti khafiifisay bandowgii saarnaa dalka waxaana dadka loo ogolaaday inay maalintii bixi karaan ra-iisul wasaaraha dalka jabuuti cabdulqaadir kaamil oo ka hadlay warbaahinta ayaa dadka ugu baaqay inay feejignaadaan là où il n'existe pas de centre de santé les prélèvements auront lieu dans les CDC j'exhorte tous les djiboutiennes et les djiboutiens à s'y rendre waxaana uu yidhi ra-iisul wasaaruhu toddoba qof ayaa u dhimatay cudurka coronavirus waa cudur khatara dadka waxaan ugu baaqaynaa inay feejignaadaan qofkii laga helay cudurka coronavirus ee jooga gurigiisa waa inuu ilaaliyaa naftiisa iyo nafta walaalihii oo uu digtoonaadaa qofkii kale ee isku arka calaamadaha coronavirus ee aan iman goobaha caafimaadka ama aan raacin talooyinka wasaaradda caafimaadka waxaa laga qaadi doonaa tilaabo sharciya cudurkani waa khatar waa inaan wada digtoonaanaa oo dowlad iyo shacabba aan wada shaqaynaa hadalkaa ra-iisul wasaaraha kadib dowladda jabuuti waxay bilowday baaritaano xooga shaqaalihii dowladda ee dib ugu soo noqday shaqooyinka ayay dowladdu baaritaano ku samaysay islamarkaana waxaa wasaaradda caafimaadku ay buufisay goobo badan oo shaqooyinkii loogu soo laabtay qaar ka mid a shaqaalahaas oo qabay cudurka coronavirus waxa ay qaadsiiyeen markii shaqada lagu soo noqday qaar ka mid a shaqaalihii kale ay wada shaqaynayeen shiine ismaaciil ibraahim waxa uu ka mid yahay shaqaalaha dowladda waxaana uu ka qaaday cudurka coronavirus qaar ka mid a asxaabtiisa markii ay shaqooyinka dib ugu soo laabteen
horta sagal aad baan kugu mahadcelinayaa sida maaragtay ay iisoo booqateen ama maaragtay adiga bahda v o e da marka anugu waxaan iskaga helay sida shaqaalaha markii wasaaraddu ay soo rogtay in dad kastoo shaqaalaha maaragtay la baadho qof kastaba wasaaradda markii shaqadii layiri ha lagu soo noqdo ha la baadho layiri marka dad aniga midoo ila shaqeeya ayaa laga helay marka anna si maaragtay inaan xanuunka inoo gudbiyeyn iyo in kale iyaana la baadhay markaaba anugu aan noqday positive ama layiri waxbaa leedahay markiina kadib waa lay qaaday waxaa lay geeyey maaragtay goobaa loogu talagalay in maaragtay lagu hayo dadka maaragtay xanuunkaasi usoo rito
saa sheegtay waxaa tihi shaqaalaha kale la shaqeynaya laga helay annagana waa nala baaray markii suuqa in badan dhagaha waxaan ka maqan lahaa coronavirus waa sidan dadka baa u dhintay wax maa kurtay markii lagu yiri waxaa tahay positive oo xanuunkii lama maqlayaa sheegin lagu yiri adigaa laga helay xilligaas dareenkaagu siduu noqday markii nalala soo hadlay laigeri waara positive ataye ama waa lagaa helay laigeri horta waan naxay oo shucuurta dee waan isbedelay laakiin markii la qaaday goobta lageeyey aniga waxaa lageeyey goobta dhakhtarka carta ay maamusho sanduuqa qarane loo yaqaano senesesta marwadeeqa axmed roble oo si aada moogtay inteedii dadkii bukayna loo soo dhaweeyey iyo agaasimaha dhakhtarka carta axmed marka xoog bayna loo soo dhaweeyey maca dhakhaatiirta iyo alkakaalayaasha markii goobtaa lageeyey qolkii laygu talagalaa laigeliyey waxaa iyimid marka dhakhtarkii laygu talagalay ama gaarka nooha inuu maaragtay bukaanka baadho kelmado siinaya maaragtay dhiiringelina inaan wax dhiba jirin inaan xanuunka la shaqayn karti ama la macaamili kartid dhibti marka wixii haystay iyo stresskii haystay cabsidii way iga baxday markii kadibna lasoo dhaweeyey xaggaana si fiican maaragtay dhakhaatiirta iyo kakaalayaasha waxaan ugu mahad celiyaa si fiican iyo maaragtay noo soo dhaweeyeen xagga hadday noqoto cuntada iyo maaragtay sida jiifka iyo wixii kastoon u baahannahay waana loo iimanayey qofku muxuu bukaanka u baahanayay waa lagu soo galay aduu hurda haddadana hurdada lagaa kicinaya maxaa tabaysay maxaa si xanuunkaagu yahay sidoo marka dareenka markaan arkay iyo dadka saa loo soo dhaweey si xooga laygu soo dhaweeyaan arkay iyo dareenkii aan haystay iyo sawirkii hore haystay iyo cabsidii hore haystay meesha ka baxday
weli marna may kugu soo dhacday niyadaada ma istir amaad dhimatahay saacaddaadii tahay wallaahi taas horta iguma soo dhicin xanuunka waan garan karta waa xanuun adduunyada fara badan ku haya oo dee adduunka kala yareeyey ama dhib weyn ku haya marka cabsidiisu horta waa marna marka lagugu sheego cabsi weyn way ku galaysaa moogta laakiin haddana sida lagula macaamilo dadka ku daweynaya ama dadka mas-uuliyiinta gacanta kuga kaalin ka qaadanaya iyaan is oran karaa qofka niyadiisa markaa boqolkiiba boqol sare ba u qaadi karaan hadday rabaanna hoos u dhigi karaan dadka caafimaadka markaa ka shaqeynaya iyo dadka markaa meesha maamulka haya siay kuula dhaqmaan iyo horta mid ku xidhantaan ulan lahaa aniga ahaan baske qofka dhibtii markaa aniga haysatay ay kula sheekaystaan dhakhtarkii dhakhtarkii iyo gabadhii anfermeerada ama kalkaalisadii ama qofka mas-uulka ka ahaa dhakhtarkii ama dhakhaatiirtii kale ay ku daweynayay si caadi kula dhaqmaan is aragtid qof dee maaragtay aan horniin u aragtay dee ku yimid maxaa ku qabanaa maxaa u baahan tahay maxaa cuni kartaa maxaa cabi kartaa hadday cuntada kugu yartahay malwaa lagu ziyaadin karaa waxyaalo badan ay kaala sheekaystaan wax dhibo qabtiin ma jiro insha allah waa iska bogsanaysiin wax dhibo ma jirto marka loola taaba maaragtay is odhan karaa qeybkaa ka qaad taana waxaan ugu mahad celinayaa wasaaradda iyo maaragtay dowladda jabuuti oo maaragtay si dadaal xoog weyn uga hortagtay xanuunka in dadka reer jabuuti dhibaateen sida adduunyada kale u dhibaateeyey kadib markaa muddo joogtid anliisa lagaa qaadi doonaa anliiska lagaa qaado wuxuu sheegi doonaa inuu maaragtay arintii hore positivekii tahay ama negative tahay marka lagaa qaado laba mar marka lagaa qaaday negative soo baxday mar labaad baa lagu celin doonaa negative hadday soo baxday markaabay kalkaalayaasha iyo shaqaaluhuba dhakhtarku haydita ku leeyihiin caafimaadkaaga waan hubinay boqolkiiba boqol waana maaragtay laska bixi kartaa halku oran marka kowdii hore markii lagu yiri waxaa tahay positive laba baaritaan kalaa ka dambeeya oo lagu hubinayo xaaladaadun isbadashiyeen kale ha marka laba baaritaan oo kale lagu hubinaya mar ugu horeyso qofkana cam- maaragtay waa laga qaadaya waa la gartay qofka inaa xanuunka uu ka bogsaday haddana mar labaad baa lagu celiyaa ina maaragtay qofkii m- isagoo lasii hubinayo oo xaaladiisii marka adii laba jeer baa lagaa baaray labada jeer dambe waxaad noqotay negative ha laba jeer baa lay baaray labada jeerba negative baa noqday marka xaggaa waxaa loo hubinaya labada jeer loogu celinaya si qofkii loo ogaado caafimaadkiisii oo boqol boqol inuu yahay qofkii caafimaad qabo marka ugu horeysa negative uu noqdo haddana marka labaad positive noqdo waa lasii xajinaya qofka si ilaa intuu laba jeer isku daba xigta negative uu noqonayo maxaad iska aragtay marka adigu calaamadahaas ee lagu sheego qofkii qaba inuu inuu isku arko anuu calaamadahaas ku arkay waxaa ka mid ahaa maaragtay eh, intan sanka oo hawo kulul ama maaragtay hawada sanka a qaadanayso oxygenka ama sare u qaadanaysid ama moogtahay yaan isku arkay wax dhiba intaaban isku arkay anuu calaamadahan isku arkay kaabaan a- dareenay galay inuu wax jiraan aan dareemay dhadhanka cuntada iyo iyo urta aniga way ii- way jirtay laakiin eh, intaa ma maaragtay yaa jirtay intaasina markaan dareemka markaan gartaan siri wixii la sheegayaa iyo wax ka jiraan n hadda waad soo baxday waad caafimaad qabtaa maasha allah n ka waran markaad soo baxday xaafadii asxaabtii kusoo noqotay dareenkii dadkaad la noolayd ka waran wallaahi dareenkan la noolaa dadkii si fiican bay soo dhoweeyeen dad way ii hambaliyeeno moogtahay waxay idhaaheen eh, caafimaad qabkaygii sideedii markaan soo noqday dad badan baa ii maaragtay ii taaniideeyey oona si fiican lii soo dhoweeyey laymana dokoorin eh, wallaahi waxaan ugu mahad celinaya dadku iyo ad- en dadweynaha reer jabuuti oo dhan iyo wixii ummad eh, soomaaliya asxaabii garanaysa xoog baa lii soo dhoweeyey Eh, si fiican bay iila qaateen waqtiga aan maaragtay aan dhakhtarka ku jiray ama waqtiga dhibta ku soo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan intii maaragtay eh, ca- ay garab gaartay ee caafimaadkayga n adigu waa kasoo baxday muddaa ku jirta dhakhtarka dad waxaa jira weli aaminsan xanuunka inuusan wax jir ahaynba ka waran dadka haddaad hadal tiraado maxaad oran lahayd may dadkaas horta kelmadaas waa khalad weyn way khaldan yihiin waxaan leeyahay alxamdulilah leeraa intii eh, uu ku dhaca garan karta dhibkuu leeyahay iyo siduu yahay iyo saameyntuu leeyahay xanuunka ku jiraa laakiin dadaalka ay xukuumaddu ay kula dadaalayso xanuunka yaa keenaya maaragtay inuu maaragtay yaraado axmed cabdikariim waxa uu iskaga shekeeyey asna inuu qabo xanuunka coronavirus kadib markii laga helay qaar ka mid a asxaabtiisa oo bishii barakaysneed ee ramadaan ay meel ku wada afurayeen
Eh, walaa horta isagal waa mahadsan tahay xanuunku si guud wadanka uu jiraa eh, dabcan marka markii saaxiibkee laga helay runtii waa ku saameyneysaa oo hadday noqon lahayd qofka dee xanuunku laga waa laga helo liiro oo ah qofa garanaysid oo isaga laftarkiisii cabsi kaa gelayso ood is leedahay qof xanuun qofkeed waa xanuunsaday iyo taadiyood is leedahay haddii laftarkaad maxaad noqon doontaa marka runtii saameyn xagga shucuurta ay ugu yeelatay markii lagii saaxiibka waa laga helay wallaahi eh, markii sidaas ay dhacday oo saaxiibkay waa laga hela layiri oo positive waa layiri oo isaga la qaaday maalintiiba eh, maalintii xigtay maalinta isaga laga hela maalinta xigtay waxaan sameeyey eh, waxaan go'aansaday inaan xanuunka iska baaro sababtoo ah maadaama xanuunku eh, uu ahaa nin asxaabna wada joognay oo meel ku wada afturaynay kuna dee siyaabo kala duwan lagu qaadayo eh, qof hadda la kulantid eh, yadda taabsatid waxyaabo badan waxaan go'aansaday eh, aniga naftirkeedu inaan si aan caafimaadkii u seefgareeyo inaan sameeyo baaritaan inaan isbaaro maalinta xigta waxaan tegay eh, mid ka mid a goobaha lagu baaro eh, dadka lagu baaro eh, waan waxaan ku wariyey eh, waxaan doonaya inaan isbaaro qof asxaab ka mida oo wada joognay ayaa xanuunka laga helay marka inaan isbaaraan doonaya okay marxaba la yiri Eh, waa laga qaaday baaritaanka laga qaaday Eh, kadib markii baaritaanka laga qaado waxay gu yidhaahdeen qoladii eh, meesha kalkale eh, dhakhtaradii joogay ka shaqeyna waxay yidhahdeen eh, nambarka telefonkaada iyo magacaada iyo waxaasay kaa qoreen macluumaadkaas iyo meesha ka shaqeysay waxaasoo dhan iyo meesha degan tahay dawladda waxay kuleeyihiin eh, markii natiijadu soo baxdo eh, haddaad positive tahay waa lagula soo hadlaya haddaadan positive in xanuunka lagaa helina eh, marka waa waad fasaxantaa marka haddii lagaa helo dadka kii kusoo baxa aada noqotid eh, waa lagula soo hadlaya kadib eh, waan sugay maalinta xigtay jawaabta marka dadka baaritaanka maanta qofka laga qaado beryo kale soo baxdaa caadiyan marka maalintii labaad la ilama soo hadlinin Eh, marka waxay ka dhigantaa marka haddaan lagula soo hadlin inaadan waxba qabinin oo haddaan la hadashidna dee waa lagu sheega wax lagu leeyahay maa lagula soo hadlay Eh, may eh, afar labaatan saacadaan lagula soo hadlinin waxay ka dhigan tahay ma waad caafimaad qabtaan dad badan dadaa jira dhahaya xanuunku ama ma jiro ama sidaas loo sheegay maahan runta xanuunku wuu jiraa magaalada wuxuu jiraa adduunka o dhan wuu ka jiraa waxaan dhihi lahay dadka garaan dadka reer jabuuti is ilaaliya aada isu ilaaliya haddaad calaamadaha iska dareentaan iyo haddii aad xiriir la samaysaan qof xanuunka laga helan waxaan dhihi lahay isbaara si idinkuna aad dee u badbaadaan ummadda kalena aad u badbaadisaan la dagaalanka faafidda caabuqa covid sagaal iyo toban waxa uu dhinaca kale sababay in dad badani ay soo food saarto duruufo nololeed oo kala duwan dowladda ayaa waxay markiiba bilowday in ay caawiso dadka danyarta kadib markii ay gargaar ka heshay dad mutadawiciin oo reer jabuutiya iyo hay-ada ajanabiya oo dhaqaalo ugu deeqay dowladda jabuuti sida lagu soo bandhigay warbaahinta dowladda haddaba dad badan ayaa ka cabanayay inaanay helin wixii ay xaqa u lahaayeen iyagoo dowladda ka codsaday haddii hadda kadib ay dhacdo dhibaato noocan iyo kale ah ama dib loogu laabto bandowgii in dowladdu aanay cidba aaminin ee iyadu gacanteeda ay dadka wax ku siiso cumar cabdirbalala magacayga dowladda horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa boqolkiiba sagaashan dowladdu way dadaashay waxayna aad bay u daaleen ciidanka hadday yihiin aad bay u daaleen ise laakiin dowladda anu waxaan odhanayaa dowladdu waxa weeye masaakiinta ay ugu tala gashay inay wax siiso dadka waxa weeye waa mas-uuliyiin laleeda loogu soo dhiibay hana laga daayo dowladdu qacanteeda waxayna siinaysaa nagu siiso dadkii afar qof ay garanayaan bay wax gaadhsiinayaan intii kale magacaantii ay qorteen way ka boodayaan markaa dowladdu qacanteeda ciidankeeda ha u dirto ciidankaana loo diro ciidanku wixii waxa weeye masaakiinta la siinaya hana siiyaan oo gacantooda dowladdu wax nagu siiso ilaahay naga dulqaaday waynu iska samraynaa dalku waa dalkeenna dadkuna waa dadkeenna magaxayga maxamed cilmi maalaynaa toddobiyo toban qof baan hayaa dhabarkaanu xamaalayey waxa lagu haraynaa ma jiro ninkii loo dhibay oo baabuur cad ku qaatay maxaa loo lahaa madaxweyne aaminaadii way ka baxdeen maxaa kaarinon leh suleymaan aadan xasan anoo siddeed mitirta siddeed mitirta xaabado la idhaan galaa marka kaarteyga dhanba siduu u dhan yahay horta idaacaddana way ka sheegeen waxay idhaheen way dhergeen kaarteyga laakiinse wax xaafadaha qaatay amba qof kortoon baastaa xaafaddiisu ay taalloo la sii gelinayo ma arag oo waan odhan karayaa dee qofkaadaa maanta raashin laysiiya aan odhanayo ma jirto xaafadu bulsheef kaartee bay leedahay oo maamulkaya iyaga ma u sheegteen ma kala hadasheen xaafadii nala fadhiyaaba isagiibaba beriis iyo dalacayo wax karsanayaba haddii waxba la soo gaadhsiin muxuu ku soo gaadhsiin adiga markii hore shoomeernimo kaaroontoon baan ku jirnay shoomeernimo ma dareemin calanku waa mise imika ma garanayaba labaiyo afartan ba labaiyo afartan kaaba hun annagu maba urinba meelay mishaaro dawladee taallo so waxaad garatay maaha de intaa waan iska dhex ordayno uno dowladdii iska noolaad adaan baan hayni annagu iska noolaad adaan baan hayni de imikana waa nin halkaa kugu yimidda baa layidhi annagu waan doolan hono gurigii baa nagula yimiddo waxaan samayna ma garanan inaan dikadaha iyo daadadkaas ku dhigno waxba nalamaahun
bisha juun waxay bilow u tahay xilliga xagaaga ee kulaylka waxaana bahda caafimaadku ay ka cabsi qabaan in ay saamayso dadka qaba xanuunada kale sida wadna xanuunka sonkorta iyo dhiikarka kuwaas oo kulaylku aanu u wanaagsanayn waxa ayna rajo ka qabaan in labada isbuuc ee soo socda ay yaraato dadka laga helayo caabuqa coronavirus maadaama labadii isbuuc ee ugu dambeysay ay kor u kacday dhinaca kale dhakhaatiirtu waxay ka cabsi qabaan in dib uu usoo noqdo caabuqa covid sagaal iyo toban markii la gaaro xilliga qabowga sida uu mar kale sharaxayo doctor meecaad naasir maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasustay cudurada faafa inaan xanuunku waa xanuun jadiida oo la wada garanayo oo daraasaadan lagu wado waxaa rajahaygu inay laba toddobaad ka bacdi labadan toddobaad maanta kaga qaba ilaa bacdi laba toddobaad inay baasho aad iyo aad iyo aad iyo aad u yaraato aad iyo aad u yaraato aan aragnay toddobaadkan la dhaafay oo tii kasii horeysay in dad badan laga helay dad badan laga helay waxay ka dhigantahay dadka badan dad badan oo kale sii qabaysiiyeen waxay ka dhigantahay dad badan bay ku dhacday marka oo ay ka wada bogsadeen dhibaato aan la kulmin alxamdulilah dee anagu tii dhibaatada lahayd bilow nama soo gaarin marka dad may dhici karaysaa guryaha jooga oo laga yaabo inuu ku dhacay oo iyagu ogeyn haddana iska nool iska caadi wax dhibaataa ku dhacay taa way iska waad iska daf buuxaan annaguna maahan yurubtaba waa iska sidaa meel walba waa sidaa dad baa jira gaariso spontane bay yirahdeen gaaladu ee way iska bogsadaan oo iyagu dawo qaadan waxba qaadan oo ogeen baa inay ku dhacay way iska jiraan waa safmar wax u eg annagu imka waxaan rajaynana inay de ku dhaceen inay ugu soo noqon de ra'yigan ka hayo aan ka arkayo dhibaatadan horta xanuunkan wuu naga tegi doonaa inuu nagu soo noqdaan anu ka cabsoonayo jilaalkii bisha octoobar xanuuno badan baa anagu dee nasoo fursaara kaga qaba oktoobar ilaa iyo bisha shanaad waxaa weeye inaan dagaalku maalinta dagaalka lama diyaariyada lama waa inaan laga sii hortago waa inaan maanta laga sii hortago bishii tobana wixii dhici karayo oo lasii yara adkeeyo xanuunadu badankooga waa la yaraaday wax waa wax la arkay waxa la arko horta xanuunada durigan iyo kaneecdi iyo leano kaneecdu xaggee kuma noolaan kara kuleel kuleel ka badan sideed iyo soddon digri kuma noolaan karaso garan iyo xanuunada kaleba nama jiraan ma aragno bes waxaa bata xagaaga wadna xanuunkan iyo dadkii keliyaha xanuunayay ilaano bilaada ku digidaya biyo badan buu u baahan yahay hadduu cabi kareen dhibaatadeeda leedahay macal kuleel taawun baa la kulanaa mee cuduro faafa badan ma jirto xagaaga
guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaa nooga dhan barnaamijkeenii faaqadaada toddobaadka waxaadna barnaamijkeena ku maqasheen khudbadihii madaxda ee dadka kaga wacyigelinayeen markii la bilaabay la dagaalanka covid sagaal iyo toban sidoo kale waxaa igala qayb galay barnaamijka doctor miicad naasir maxamed oo ka mid a dhakhaatiirta ku takhasustay cudurada faafa ismaaciil ibraahim oo ku magac dheer shiin oo ka mid a shaqaalaha dowladda ee laga helay covid sagaal iyo toban sidoo kale axmed cabdikariin oo uu ku dhacay asxaabtiisa oo iska soo baaray ayaad isagana ku maqasheen taniyo intayna mar kale ku kulmi doono barnaamij noocan oo kala dhagaystayaal haddii eebbaha woodila laga helo inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa ammaanaalla